waa ku dhawaaqay waana kusalaama adiga dhegeystayaasha bismillah waa mahadsan tahay wasaaradda dastuurka waa muhim dadku inay bartaan dastuurkooda iyo ujeedada wasaaradda ama shaqada wasaaradda shaqada wasaaradda waxa weyaan dastuurka soomaaliya ee koonfur galbeed qayb ka tahay iyo dastuurka koonfur galbeed gaarka oo ah siday bulshada ugu bandhigi laheyd una kaarsi laheyd deegaanada fogfog ee tuulooyinka iyo degmooyinka ay dadka jooga ugaar laheyd uwasa laheyd cid walba waxay doonayso inay codayso waxaa jira mashruuc weyn ama hol weyn oo federaalka wado oo la rabo two thousand nineteenka in wadanka dastuur oo bulsho ku fadhiyo bulshada codeysaero dastuurka ama wasaaradaha dowlad goboleedadu waxay baraanji ka yihiin wasaaradda weyneed ee federaalka marka waa sidaas wasaaradda shaqadeedu dadka inay gaarsiiso dastuurka waayahay muddada imika aada jirtaan oo hadda bil iyo bar ku dhow maxaad qabateen ka wasaarad ahaan dhanka dastuurka wasaaradda rutii masaad og tahay aniga horaantay xafiis kumayn ahayn diraba bishaan darnay waxaa noo suuro gashay inaanu xafiiskii wasaaradda furno meelaha ku furno inaanu kulan bulsho qabano oo aanu bulshada koonfur galbeed civil society haba ugu horeey aanu la fariisano aanu fahamsiino dadka waxa ay dastuur yahay wakti aada u yaryaa laakiin wado dheera noo taalla waxaa noo qorshaysan two thousand nineteen ama laba kun sagaal iyo toban in aanu dadka koonfur galbeed cidda ay rabaan inay doortaan iyo waxa in lagu dhaqaraba inay doortaan inaan gaarno hadii la yidhaahdo laakiin hadda waa waa bilaa wax kasta waayahay markaan usoo laabano dhanka wasaaradda dastuurka koonfur galbeed sida la wada ogyahay waxaa ku qoran boqol sagaashan iyo shan dhinaca xildhibaanada oo kale maantana boqol afartan iyo sagaal mudane waay marka ma dastuurka miyay ku qoran tahay heer hoosaadyo oo ku qoran miyaa jiro in taas laga dhigo waa su-aal wanaagsan laakiin waxyaabaha qaarkood wax badan hadda kama dhigi karo oo waa wax u baahan in guud ahaan cidda baarlamaanka ay iyadu amidment ku sameyso oo ama la dhimo tiradii ama dastuur laga dhigo oo la waafajiyo dastuurka waana arrin aanu u diyaarinay hadda kalfadhiga markuu furmaayo insha allahu bishan akhirkeeda la horgelin doono waxaa laswaafaji doonaa tirada iyo iyo dastuurka ama boqol iyo konton boqol iyo afartan iyo sagaal iyo konton kuwaas kumid unbaa sharca noqon doona amba sagaashanta laakiin waa laga differencega meesha ku jira oon dastuurka ku jiran waa laga saari doonaa waayahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanada koonfur galbeed inta badan waxa ay aaminsan yihiin in dastuurka iyo iyo qofka xilka hayo uu ka awood sareeyo bal ka waran arrimahaasi waxba kama jiraan suuragalna maaha qofkii isagu rabay inuu dadka inuu sharciga fuliyo isagu sharciga ma jiri kariyo dadku guud ahaan muxuu ahayto waa waxay kala yihiin shacab iyo mas-uuliyiin dad kastana waxa qabanaya amba amba ay tahay inuu xushmeeyo ama uu ku dhaqmo waa waa dastuurkaas whatever qofku ama madaxweyne ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama wax kale ha ahaado waxa heshiiska bulsho ee dadka isku xiraya ama dowladda isku xiraya dastuurka wax kale maaha waa heshiis bulsho yani dastuur anagu ilaanu soo dejiyey oo dastuurka rasmiga ah ummadda muslimka ah soomaalida waxay matalada waa qur-aanka iyo axaadiista laakiin arrimaha shaqada sida loo kala sarreynaayo sida wax loo qabanayo sida qofka meeshuu ka shaqeynayo dastuurkiisaba waa xeer xeer haddaad maqashana waa heshiis bulsho marka waxaa bulshada ku heshiisay bulshadii ku heshiisay cod kamid ah iyo codka banaanka ah oo ka sarrey kartaa jirto waayahay cabdullaahi inta badan waxaad ahayd guddoomiye xisbi shacbiyeed fara badan waad leedahay sida aan la wada socno oo warbaahintuna ay qorayso marka maadaama wasaaradda dastuurka aada imika wasiirkeedii aada tahay sidee arrimahaasi oo dhan aada barbardhig aada ugu sameyn doontaa oo weli aada usii haysan doontaa kalsoonidii shacabka waskudayaa horta guddoomiye xisbi ahaa waa dhab siyaasadana muddan kusoo jiray ka maquusan oo weli guddoomiye xisbigaan ahay waxa loo socdaana wadankan waa inaan xisaab noqdo marka wasiirnimadayda kama dhigno inaan xisbigii ka tegay ama aan aaminsanayn soomaaliya waxaa dastuurka hadda lagu sameynayo waxay tahay inaan ka gudubno four ninty five four ninty five meesha laga aadi karaan waa mosber system amba nidaamka axsaabta badan marka wadaadka inaan arko bulshada taageerayaashayda oo codkooda raadsado iyagoo kala qabiila ay codkooda ay siiyaan kala kala deegaana marka halka loo socdaaba halkaasi hadafkeyga guud maaha inaan wasaaradda ama dowlad joogo waayahay marka maadaama aad sida aada hamigaaga uu yahay dhinaca kale dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo iminka aada wasaaradii aada joogto mararka qaar odayaasha dhaqanka inay ka awood sareeyaan aa moodaa bal arrimahaasi oo idin marka aada dib u fiirisona kula muuqanayo dastuurkana marka aada aragto aan ku qornayn sidee isku waafajin doontaan marka iyo qadarmeel ahaa doonan laakiin macnaheedu kama dhigno ciyaalaha dawladda inay kamid yihiin ma ay kamid ahaa karaan odayaasha dhaqanka waa marjac waa marjac oo ummadda amaqareed aasaasiyaashii dawladda koonfur galbeed hataa midda federaalka waayo kuwa midda federaalkaan odayaasha unbaa soo dhisay marka kama awood sareeyaan hay-adaha dastuuriga ah hay-adaha dastuurigana ayagu hadda kuma jiraan kaabayaasha dastuuriga way odayaashu marka abaal baynan dhiigin bulshada ku leeyihiin waayahay ugu dambeyntii xildhibaan kasta oo mucaarad noqdo waxaa oday dhaqameedkii soo magacaabay sheegaya in xilka laga qaado dastuurkiina koonfur galbeedna sidaa ku qoran mucaaradii muxaasab mucaaradii ma qofku mucaarad waa noqon karayaa laakiin mucaarad xabisaya inuu noqdo oo yani sida shacbiga oo kuleeyahay mucaaradka macnaheedu maaha in sida dadka soomaalida u fahmeen waxyaala mucaaradaa dembi maaha maaha qofka marka xukunka haystaa inay wadasaxan tahay wadafairi karaa xataa rail ah dusin ah ku qabsan karta ama manna karta dahi karta ma jirto oo dastuurkaa qaba kan federaalkaa qaba kayaa qaba waa madax banaanyahan qofku kaasna fadhibaan hayaaso shacab caadiga ra'yigiisa sheegi karayaan laakiin haddii arrimo abni iyo arrimo xasaasi oo kale oo de wuxuu imaaya jiritaanka ummadda ilakashaqota hay-adaha ku shaqada laya markaas inay su-aal ka weydiiyaan xaqay u leeyihin xurriyaddu sideedaba xurriyad markaa maqasho waxaad fur tahay intaad qof kale xuduudeeda ka gasho laakiin haddaad xuduud cid kale leedahay ama dawladda noqoto ama qof ha noqoto aada ku xadgudubto siga lafkaaga dumiya xurriyadaadi waana lagala xisaabtamaya marka taasi waxa weyaan waa barbagaan cod xolka qaadaysaa ma jirto xolkana sidiisaba sababaha uu qofku ku yihido kuweyn karaa oo taas mushkila ma kuweyn karaa marka geerida laga soo tago iyo qof yani isagu iska casiro odaya odagii sharkeena unbaa keenaya ilaa hadda doorasho ma haynin marka odayaasha ula awoodda waa leeyihiin way bedeli karaan laakiin waxbuu mucaarada lama bedeli kara xadlanka mucaaradmahaas laakiin waxbuu burburiyey ama ama systemka kooryimido mucaarad ku noqday ku noqday cadow ku noqday mucaarad lama diidan laakiin cadow lama ogola taa inaa fahamtiin waayo mucaarad lama diidano laakiin cadow lama ogola oo in kale allah noqda ka shaqeynaya